asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee haddii eeba idmahayo dhinacyada badan taabata ama inooga sheekaysa waxyaalo fara badan oo haddii eeba idmahayo ina khuseeya amaba inoo turjunta mahmaahyaheenna iyo waxyaalaha ku dhex duugan waana xubinteenna murtida maanta ee la dhihi karo dhinacyo badan ayay tusaale kaa siin kartaa erayo fara badan oo isku dahsoonna waxbay kaaga sheegi kartaa si turjuman oo faahfaahsanna waxbay u qiimayn kartaa waana xubinta murtida maanta ee aynu dhammaanteen halkan iskula dhuuxno xubinteennan maantana idamka eebe sheekooyinkeennaas caalamiga ah ama sheekooyinkeennaas fac ka soo gaarhka ah ama sheekooyinkeennaas dhowaangalka ah ama sheekooyinkeennaas nolosha qiimaynteeda farada badan la qaable ama la luqaadahaya ama la jaanqaadahaya qayb ka mid ah ayaan ku soo qaadanayna waana xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin ayaa waxa uu arkay heerbaadiye ah waxa uu deganaa meel baadiya waxaa u xaraysnaa xoolo isaga oo ardaagiisa fadhiya oo ay xilli geyaca tahay oo geyacaasoo ah xilli aan wax shanqarahoo baxaysa ay jirin oon xitaa madaarka koortu xoolaha aan la maqlaynin oo laga yaabo madaarka koorta xoolaha xitaa ay inay shanqardaysay waana xilli laga yaabo inay tahay xilli barwaaqa ah cimiladuna degan tahay wax dabayla duufaanuna ayna jirin waa xilliga la dhaho danaani baa meel fog ka baxay waana xilli maaragtay haddii eeba idmahayo shanqadha iyo duufaanta dabaylaha iyo waxyaalaha khuseeya intuba ay aad iyo aad u yaryihiin xilligaas isaga ah ayaa waxa uu fadhiyey arda ardaaga wuxa uu ahaa ardaaga aqalkiisa ninkaas isagii xilligaa waxa soo jeediyey isweydiin mayno waxaa laga yaabaa inuu allihiisii u cibaadaysanhay waxaana jirta dayax naylaqaada oo afariyo tobnaad dayaxa naylaqaadkii afariyo tobnaadkiihii waxa uu ahaa mid hameenkaas xitaa geel ama adhiya dadba lagu raad qaadi karo wuxuuna ahaa hameen maaragtay hameen ilaahay ah oo iftiinku uu meel sare joogay isagoo halkaa xaaladdu marayso ayaa wuxuu arkay dhurwaa ardaaga la soo wareega dhurwaagaas waa gaatamaya ma shanqarhay dhurwaagiisi u soo gaatamayay wuxuu la yaabay ninku kaartada ama maaragtay noocan tabta ah ee dhurwaagu u gaatamahayo isu gaabiyey u shanqartirtay maaragtay sidii wax waxadi doona ama wax ku boodi doona siduu dhurwaagaas u gaatamahayo ayuu ninkaasu la socday dhurwaagii sidii u gaatamahaye u socday u socday ayaa waxa uu arkay saan ka mida saamihii jarcaha ahaa ee aqalka oo halkan oo kale taalla waa uu ishilmaamay dhurwaagii waxuu soo gaatamaba hilmaan ayuu isu bedelay walow markii hore uu aada u gaatamahayey gaatankiisii hilmaan ayuu isu bedelay markuu hilmaamay uu saantii dhab siiye waa jiiday markuu saantii jiiday hirrig tiri hirrig markay tir uu joojiyey shanqadhii isagii baa istaagay markaasuu haddana jiiday hirrig saantii baa jiid haddee saantii baaba shanqaraysa ma aamusayse dhurwaaga gaatankiisii oo dhan waxaa baabi'isay saantaa uu jiiday oo de waa la arkay ninkana intaa waa uu la socdaa ninkii baa la yaabay moogta wuxuu isu keeni waayey ninkii oo isu qaban waayey dhurwaagiisi adigoo idu gaahtamayey haddana saantan qayliyaysa ee saanta qaylada u dhalatay ee jiitamaysa ee buuqa meedhana inuu jiido ayaa isu keeni waayey dhurwaagi wuuba soo gaatamahaye wuxuu intaa u gaatamayay ma saan jarcaba oo qayliyaysa inuu jiiday ku kaliftay dantu taasuu isweydiiyey markaasuu dhurwaayow toos buu ula hadlay marka maba leexleexininba waraa dhurwaayow inaad saamo jiidiyo sanqartirasho kala daa buu ku yidhi dhurwaayow inaad saamo jiidiyo sanqartirasho kala daa waagii dambena waxaan umaynaya somaalidu heesaba ka samayso inaad saamo jiidiyo sanqartirasho kala daa waa jireen saan fila wuxuu dhurwaayow inaad saamo jiidiyo sanqartirasho kala daa saasuu yidhi intaanan mahmaahda gelin waxaan dhihi lahaa hadda waxaan leeyahay soomaaliyay dee inaad sanqar tirataan iyo saamajiidka kala daaye oo inaad dhahdaan wanaag baan rabnaa iyo horumar baan rabnaa iyo barwaaqaan rabnaa iyo kanaan rabnaa iyo midnimaan rabnaa iyo dowladnimaan rabnaa iyo sidaanaan rabnaa iyo waxbaan rabnaa meelaad joogtaanba iyo in aad haddana ciidamka ilaahay intaa un qabyaalada aad gurbaanka u garaacaysaan oo ishaysataanoo wax khayaanaysaan oo ismusuq maasuqa haysaan adeer labadaa kala daaye isma qabtaan saasaan leeyahay ujeeddadun dhurwaaga ma ahayne soomaalida ayay ahayd mahmahdan maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta ciidamka iibe waxaa la yidhi wixii xunba xaawaa leh wixii xunba xaawaa leh